haddaba waxaana loo hormariyey xagga hooyada hooyooyinkeed waxaa loo hormariyey dee xagga dhalmada ayaa iyaga muxaqaq ku ah xaggan aabbahana waa iska mid uun la malaynaya baa li uma intaa deeda ummahaatuhaa aabbaha hooyadii hooyooyinkeed baa kusoo xigiyey almudliyaati biinaatin iyaguna dhadiga kusoo dhawaaday ilmaha la xadaanaynayo aabbihii hooyadii hooyadii hooyadii sidaa uma ummo abi abin marka intaa la waayo aabbaha aabbihii markaa waa ilmaha awowgii hooyadii kadalik saas oo kale hooyooyinkeed baa kusoo xigiyey uma abi ummo abi jaddin abi jaddin ilmaha awowgii awowgaa aabbihii hooyadii haddii laba helo kadalik saas oo kale wlqadiim qowlka qadiim waxa weeye alakhawaatu iyo walkhaalaatu habaryarihii ayaa calayhina laga hormarinaya yuqadamu lkhalaatu akhawaatu hablihii ay walaalo ahaayeen iyo walkhaalaatu habaryarihii ilmahan la xadaanaynay ama qofkan la xadaanayo ayaa calayhina kuwa la soo sheegay hooyooyinka aabbaha iyo hooyooyinka awowyaalka kuwanaa ka horeynaya ee waljeed tuqadamu bacdahuna buu yidhi ummu abin halkaasu isagu wuxuu leeyahay qadiimku ma waxaa la horumarinaya marka hooyada iyo hooyooyinkeed la waayo aabbaha hooyadii loo tegi maaye alakhawaad walaala hadduu leeyahay walaali baa soo gelay walkhaalaad habaryara hadduu leeyahay maxaa yeelay dee walaaluhu dee calool iyo dhabarba way kula kulmeen ee qofkan ama mid ahaan bay kula kulmeen xagga nasabkana waa iska habaryaruna alkhaalatu bimansilati alum hooyada ayay la derajo tahay baa leeyihi marka iyada ayaa ka horeynaysa watuqadamu waxaa la horumarin uktun baa calaa khaalatin laga hormarin wa khaalatun habaryar baa calaa binti akhin laga hormarin iyo wa uktin wa bintu akhin iyo wa uktin baa calaa camatin laga hormarin wa uktun min abaweyni baa calaa ukti axadihimaa laga hormarin walasaxuna taqdiimu uktin oo min abin xagga aaba ka ata calaa uktin min ummin wa khaalatin iyo wa camatin oo liabin baa calayhimaa labadoosoo liummina laga hormarin waxau sheekhu leeyahay waxaa la horumarinayaa uktun hadday walaal jirto calaa khaalatin qofkan la xadaanaynayo ayaa walaalna wuu leeyahay habryarna wuu leeyahay waxaa la horumarinaya walaasha maxaa yeelay walaashu iyadaa habryarta ka dhow wa khaalatun calaa binti akhin wa binti ukhtin meeshii waxaa jooga habaryar iyo inan uu adeer u yahay oo walaalkii dhalay ama inanu abtiyo walaashii dhashay tee baa la hormarinayaa habaryartaa la hormarinayaa oo inantaa walaalkii dhalay iyo inanta walaashii dhashayba laga hormarinaya maxaa yila iyadu hooyada ayay kusoo dhawaatay dee tan habaryartaah wa bintu akhin waxaa kaloo la hormarinayaa inantii walaalku dhalay iyo inantii ay inantu dhashay abtiga u ahaa calaa camatin eedda ayaa laga hormarinaya meeshii eedda ayaa joogtay ay aabbaha walaala yihiin iyo inan uu walaalkeeda loo adeeru yahay ama inan walaashada shaabti loo yahay marka waxaa la hormarinaya bin inantaa walaalku dhalay ama inanta walaashu dhashay eedda laga hormarinaya waxaa kaluu sheekhu leeyahay watuqadamu uktun min abaweyn meeshii laba walaal baa jooga midna aabbiyi hooyaba way wadaagaan midna waxay wadaagaan un xagga aabba ama xagga hooyo wa uktun min abaweyni baa laga hormarin calaa ukti axadihimaa midkood tay walaalka ku ahayeen ama hooyada ku walaala ama aabbaa ku walaal ahaayeen ayaa waxaa laga horumarinaya tia xagga hooya xagga ba kala ahayn maxaa yeele naxariista ayaa taanba sulbigiiyo raximkiiba iyadu way kula kulanta wal asaxu asax waxa weeye taqdiimu uktin min abin walaalay xagga aabba ka walaaliyen calaa uktin min ummin walaasha xagga hooyaa laga hormarinaya walaalay xagga hooya ka walaaliyen iyo mid ay xagga aabba ka walaaliyen baa joogta xagga xaabo ee ay nasabka wadaagaan ayaa la horraysiinayaa taaniga wuxuu leeyahay maya waxaa la hormarinayaa taa xagga hooyo dee iyadii baa hooyadii kusoo dhawaatay tii aabbaa kusoo dhawaatay iyadaa laga hormarin wa khaalatun habar yar iyo wa camatun edo liabin ay masalan habar yar ay hooye ilmahan hooyadii ay xagga aabba ka walaal ahaayeen iyo edo ay aabbihii xagga aabba ka walaal ahaayeen ayaa laga hormarinayaa liummin taqdiimu uktin wa khaalatin wa camatin liabin waxaa la horumarin habaryar iyo edo liabin xagga aabba ay ka walaalayihiin baa calayhimaa labadoodan khaalo iyo camo liummin xagga hooye ay ka walaalayihiin oo meeshiiba waxaa jooga masalan habar yar ay ilmahan hooyadii xagga hooye ka walaalaayeen iyo mid ay xagga aabba ka walaalayd xagga habbaa la hormarinaya laba edaa meeshii jooga oo midna xagga hooyey ka walaalahaayeen aabihii midna xagga aabbo xagga aabbaa la hormarinaya maxaa jihada ayaa dee xoog badan bayna waaye wa suquudu kulli jaddatin asax waxaa kaloo weeye inay ayeeye kastaa dhacayso laa taritu aan dhexlaynin duuna unhaa ma dhacayso mid dhadigoo hayri maxramin oo maxram aan ahayni ka binti khaalatinba weeye waxau sheekhu leeyahay waxaa kaloo asaxa inay ayey kasta oo aan wax dhexlaynin aanay halkan xadaanadan waxba kulahayna dhacayso masalan waa maxay ayeydaasi ummi abila ab ummi hooyada aabbihii waxa weeyaan hooyada aabbaheed hooyadii taasi mar haddaanay dhaxalkaba waxba kulahayn xadaanadan waxba kuma leh dhici maysana waa la yidhi oo meesha dee wilaada ugu jirta duuna unha laakiin asax waxa weeye inaanay dhacaynin unha mid dhadig hayri maxramin oon maxram ahayn ka binti khaalatin inantii ay dee habrowdaagga ahaayeen oo kale wa binti camr inantii ay ilmaabtiga ahaayeen kuwii ay markaa ilmaabtiga ahaayeen maxaa yeele iyagu waxaa la yidhi dee shufqa iyo naxariis ayaa markaa xagga qaraabadaa baa jirta xaggan dhadignimadana dee xagga tarbiyaday kusii wanaagsan yihiin taaniguna wuxuu leeya maya xaq kuma laho sida iyadaa dhacday oo kale ayuun bay la mid yihin halkaa wuxuu sheekhu inooga baxay markay maxdul inaaf ay xadaanada lahaayeen wa tahbutu waxa kaley u sugmaysaa xadaanadii likulli dakarin mid kasta oo lab maxramin oo maxramo waarisin wax dhexlaya calaa tartiibi lirfi wakadaa hayri maxraminna waa lay ka ibnu cami way cala saxiixi walaa tusallamu ilayhi loona dhiiba mushtahaatun mid la isheeyo bala ilaa hiqatin ayuu dhibi yucayinuhaa isagu u cayino fain fuqida alirhu walmaxramiyatu haddii la waawi lirhu falaa fila saxi maayo waxau sheekhu leeyahay xadaanadu waxa kalay u sugantaa likulli dii maxramin waarisin mid kastoo maxramahoo dee aan geyin waarisnaahoo wax dhexlayo dee aabbihii iyo awowgiiyo labda walaalkii iyo adeerkii iyo dee qaraabadoodaa xoog badan xagga maxramiyadii xagga dhaxalka calaa tartiibil irti siday dhaxalka u kala lahaayeen ee tartiibtooda aydan baa loo kala tartiibay aabbaha ugu soo horreeya awowgaa ku xigayo walaalka shaqiiqo walaalka liaabkaho sidaa sidii wilaayatu nikaax ayaa ka wanaagsanaya si wilaayatu nikaax ay u kala lahaayeen bay u kala yeelaan markaa kii labaad ee dhexlayay ee hayru maxramka ahaana isna waa la mid ka ibnu cami waabayn adeerkii marka waa waaris oo dhaxal uu leeyahay laakiin maxram baanu ahayna waa geyaa isna xadaanadii u leeyay cala saxiix haddaan qabanno maxaa yeele dee isna naxariistiisii waa meesha jirta waana weli haddaba dee mar haddaanay maxram ahayn oo ay u geeyo masalan ay inanna tahay walaa tusallamu ilayhi mushtahaatun dee inan la ishtihaynayo xadda u ishtihaye gaadhay dee loo dhiibi maayo loodhanaya xadaane si aan khalwadii dee xaaraantaydaan ay uga imanin bale waxaa loo dhigaya tusallamu waxaa loo dhibi ilaa hiqatin yucayinuhaa isagii markuu xaqeedii yeeshay xadaanadeedii isagaa cayimanayo odhanayo qofkaa iqadee lagu kalsoonyahi igu dhiiba isagaa odhanaya yucayinuhaa ama yuciinuhaa na waa la yidhi min almacuuna u kaalmeeyo ama yucayinuha isagu cayinula taa u dhiiba haddii haddaba la waayo bui fain fuqida haddii la waayo dakarkan uu xadaanaynaya alirhu walmaxramiya dhaxalna male maxramna maaha dee waa inaabtigii iyo ilmaad habrowdaaggii iyo awil irthu ama dhaxalka oo keliya ayaa la waayey dee waa abtigii oo kale waa maxram laakiin dhaxal baan jirin falaa xadaanata lahum fil asaxi asax haddaan qabna xadaana ma jirto maxaa yeelay dee ma kuwa horena dhaxalkii iyo maxramnimadiiba waa laga waayey kana qaraabadiisii baa iska daciif noqotay mar haddaanu welina u noqonayn caaqilaynayna bay leeyihiin ma laha wain ijtamaca hadday kulmaan dukuurun iyo wainaahun baa kulmay falummu hooyada uma ummahaatuhaa hooyooyinkeed uma alabu wa qiila waxaa la yidhi tuqadamu calayhi alkhalatu iyo waluktu min alum ayaa laga hormarin wa yuqadamu alaslu baa cala alxaashiyati laga hormarin ee fain fuqida haddii la falasaxu alaqrabu wailaa haddii kale falunhaa wailaa haddii kale fa yuqracu waa laqori tuuri wuxuu sheeku leeyahay waxaan soo tilmaanay in xadaanada marna dumar soo ceeyshan marna rag soo ceey uu inoo soo hormaray markay labadoodiiba kulmaanna halkan inooga hadlaya wuxuu leeyahay hadday xadaanadii ku kulmaan lab iyo dhadigba ay kuna doodaan fal ummu hooyadaa loo horraysiinaya waa xadiidkiisu uu sheegay uma ummahaatu hooyada hooyooyinkeed uma intaa dabadeed markay hooyooyinka hooyinkeed dhammaadaan alabo aabbaha ayaa hooyooyinkii laga hormarinaya isaga waa salaa qiil baa wuxuu leeyahy tuqadamu calayhi alkhaalatu waluqtu min alum waxaa laga hormarinayaa aabbaha habaryartii iyo walaashii xagga hooyaba dee hooyadii bay ku dhowaadeen markaa dee iyagaa xijaabaya bay leeyahay xaggay xadaanada ka xijaabayeen ile xijaabku xaggaa dhaxalka uma ahayn wa yuqadamu alaslu asalkii waa la horumarin asalkii ama ha labaade ama ha dhadigade cala alxashiyati baa laga hormarinaya dee faraqyadii masalan walaalkii iyo walaashii dee waxaa ka horraynaya asalkii haddii aaba ama hoya joogto xashida ayaa ka horraynaya fain fuqida haddii la waayo asalkii iyo xawaashi unay joogto fal asaxu asax waxa weeye yuqadamu laqrabu ka dhow baa la hormarin ka dhow ayaa la hormarinayaa marka kolba qaraabadaa koodii dhow mar haddaan asal meesh jirin xawaashida kooda dhow baa lasoo hormarinaya wa ilaa haddii kale oo ay siman yihiin xaggii dhowaansho waa xawaashi laakiin way siman yihiin oo ma kala dhowaa laakiin lab iyo dhadig bay isugu jiraan fal unhaa tadhidig ayaa laga hormarinaya walaal iyo walaal baa kulmay bintul akh iyo ibnulakh baa kulmay markaa ta dhadig baa la hormaraya iyada ayaa dee u fiican xaggaasi wa ilaa haddii kale oo ama waa dumar sooca ama waa rag sooca iyagoo xawaashi isla ah ayay dumar sooca isla yihiin laba hablood oo walaalaa laba habaryarood ama waa isla rag laba walaalaa laba nin walaala fa yuqracu waa loo qori tuurayaa nisaaca ayaa la goynaya oo kay qurcadu usoo baxdo ayuunbaa la hormarinaya oo qaadanaya walaa xadaanata xadaana umay sugnaanin liraqiiqin addoon wamajnuunin mid waalan wa faasiqin iyo faasiq wa kaafirin iyo gaal calaa muslimin muslim guudkii uguma sugnaanin wanaakixati hayri abi abi طifli kaa la xadaaninayaa aabihii kayrkii mid guursatayna xadaano male ilaa camahu adeerkii mooyaane wabna camihi iyo in adeerkii wabna akhiihi iyo walaalkiinan ku dhalay mooyaane fida saxe haddaan qabanno wain kaana radiican hadduu yahay mid naaska jaqada u surida waxaa la shardiyaa an turdicahu inay nuujiso cala saxiixi saxiix haddaan qabanno waxaa sheekhu halkan inooga hadlayaa qofkan xaadinka ah ee uu xadaanaynayaa shuruud ayuu leeyahay markaa ilaa lix ayuu sheekhu inooga sheegay shuruudda waxaa ka mid ah xorriya inuu qofkaa xadaanadu u sugmaysaa xor yahay waxau markaas sidaa daraaddeed yihi walaa xadaanata liraqiiqin addoon xadaano male walow mid markaa kala barhkiiba xor yahayba ha ahaadee maxay lehi waa wilaaya xadaanadani oo dee wilaayana ehelkeedii ma aha midda labaad dee sayidkiisa ushaqayntiisa ayuu mashquul ku yahayoo dee ilmahan xilkiisa kama soo bixi karayo ka labaadna waxa weeye waa caqli inuu caqli leeyahy qofka waa xadaanaynaya walaa majnuun walaa xadaanati limajnuunin mid waalanna xadaano male walow waalidihiisaasi mid googo-aysaba ha ahaato oo marmarehe maxay li waa wilaayo isna ehelkeeda maaha isaga waxba ilaalin maya isaga ayaa cid ilaalisoo xadaanaysa u baahan ammaano ayaa la shardiyaa qofkaa xadaan xadaanaynaya gacanta loo gelinaya waa inuu aamin yahay wa faasiqin walaa faasiqin faasiqna xadaano yeelan maayo maxaa yeelay faasiqu dee welina noqon maayo waxna lagu aamini maayo maxaa yeelay waxaa laga yaabaa dee ilmahani inuu fisqigiisa iyo xumaantiisa uu qabsado uu ku barbaaro ayaa laga yaabaya wa kaafirin walaa kaafirin gaalna xaadin u noqon maayo calaa muslimin qof muslima wilaaye kuma laha inuu diintiisa ka fidneeyo ayaa laga yaabaa xadiid ayaa jiray rasuulku sala allahu alay slam wiil uu door geliye aabbihi oo muslima iyo hooyadii oo mushrikaa markaasuu xaggii hooyadii ayuu u iishay markaasaa rasuulku sala la slam yidhi allahuma ahdihi ilaahu hanuuni buu yidhi dabeedna xaggii aabbihii ayuu usoo weecday marka xadiidkaa waa la nasakhay bay leeyihiin culimmadu amaa rasuulku markuu sidaa leeyahay wuxuu ogaa ducadiisa ilaahay inuu ku haruuninayo o ku toosinayo iyo inuu dee qalbiga hooyada aanu fogaynayno oo aanu mushriknimadeeda aanu ku fogaynaynin inuu qalbigeeda soo jiidayeyna waa noqon kartaa waxaa kaloo ayana shardi ah in tan wax xadaanaynaysaa ay ka madhan tahay guur cid kale waa inay ka madhan tahay mar haddii aynu sidaa nidhi oo nidhi guur cid kale waa inay ka madhan tahay xadaano ma yeelanayso mid guursatay zawjan hayra abi tifli tifligan la xadaanaynayo aabbihii cid aan ahaynta guursatay xadaano ma yeelanayso walow yaanu la aqalgelin walow ha ka raalli ahaada ilmahanay wadato maxaa yidhi rasuulku sal alla sl uhi anti axaqu bihi maa lam tankixi xadiidkaaynu soo maraynay adigaa mudan buuhi ilmaa xadaaninta intaanad guursanin midda labaad waxay ku mashquulaysaa dee xaqa zawjkan ayay ku mashquulaysaa markaa ilmihii ayay ka mashquulaysaa midda labaad dee qaraabadiisii ehelkiisii dee ceeb bay ku tahay inuu cid kale ilmihii uu la galo raalli ahaanshihiisaa uu leeyahay hadda raalli baan ka ahaynaa waxba markaa raad ma laho waxa laga yaaba intuu ku dhibaato muto inuu dabeetare ka noqdo ilaa man nakaxad camahu ilaa camahu ilaa man nakaxad camahu midda guursatay adeerkii yarka adeerkii mooyaane wabna camihi iyo in adeerkii wabna akhiihi iyo kii walaalkii dhalay marka xadaanadii hadday kuwaa guursato inankiin adeerkii hadday guursato ilmaha adeerkii hadday guursato ama in adeerkii hadday guursato ama kii walaalkii dhalay hadday guursato kii walaalkii dhalay hadday guursato xadaanadeedii markaa saa ku dhici mayso maxaa yeelay ciddanay guursatay baa xadaanada xaq ku leh markaa dee wuu u naxariisanaya oo labadoodiina way isu kaalmaysanayaan xaggii xadaanada iyo ilaalintii ilmaha waxaa kaloo sheekhu shardiya buu leeyahay dee xaadiradani inay nuujinayso ilmaha markaa wuxuu sheekhu yidhi haddii kan maxduunka ee la xadaanaynaya uu yahay mid radiico naaska shaqaya ushturida waxa la shardiyaa markay xaadinadaasi mudanayso an turdicahu cala saxiix waa inay nuujisaa haddii si aanay caanabo lahayn ama ay nuujintiisa diiddo falaa xadaanata laa wax xadaano yeelanaysaa ma jirto haddaba wuxuu sheekhu yidhi fa in kamulad hadday kaamil noqoto naaqisatun mid naaqis ow tulliqad ama la fura mankuuxatun midoo la qabay xadanat xadaanadii way yeelanaysaa waxaa sheekhu leeyahay haddii ay kaamil noqoto mid nuqsaan lahayd ayaa kaamil noqotay masalan dee gaalnimay nuqsaanta way islaamtay faasiqadbayda way toobad keentay addoonbayda way xorowday majnuunadbayhayda waa miyirsatay markii horena xadaanadii taasaa lagaga qaaday waa dhammaystirantay ow tulliqad mankuuxatun ama tii la qabay ee markii horeba ninkaa kalee qabay daraaddii loo seejiyey xadaanadii ayaa la furay xadlanad way xadaanaynaysaa markaa maanicii ayaa meesha ka baxay xadaanadeedi markaa waa usoo noqonaysaa hadda ayay mudanaysaa markaa shuruuddii xadaanada sheekhu intaas ayuunbu inooga sheegay lixda waxaa kaloo ay raaciyaan waxoogay kale waxay yidhahdeen waa inaan qofkan dee xadaanada le aanu xanuun daa'imi haynin masalan tibayda iyo faalijka qofkaasi hadduu xanuunada noocaasa qabo dee waxba ma xadaanayn karayo waa inaan baras iyo judaam iyana aanu lahayn xanuunada noocaasana waa inaanu qof indhala aanu ahayn waayo qofkii indhala isagii baa dee hagid u baahan waa inuu qof yahay rashiidahoo toosan ee mid isagaba safiihahoo tasarufkii laga xidhay kaasina xadaano yeelan maayo waa inaanu qof muqafalahoo dadkan iska hurdaa waa inaanu ahayn ile haddii kale uu kaba lumayaaba ilmuhube waa inaanu dee mid yarna ahaynoo laba yar haddii la yidhaha way isxadaanaynayaanna dee ayana waa un isla jabayaan fa ina kaabad haddaba hadday maqlaato alummu hooyeed oo imtanaacad amaba ay iska diido faliljaddati buu sugnaaday cala saxiix haddaan qabanno hadaakaasina kulluhu fii gayri mumayizin kii aan mumayizka ahayn weeye waxau sheekhu leeyahay hadday hooyadii meesha ka maqan tahay ama xadaanadiiba iska diiday xadaanada ayaa yeelanaya faliljaddati hooyada ayaa xadaanada yeelanaysaa hooyada hooyada cala saxiix haddaan qabanno sida iyadoo dhimatay ama waalatay oo kale ayuunbay la mid noqonaysaa oo haddii qofkii xadaanada lahaa ay dee waxuun ku yimaadaan xadaanada ciddii kusoo xigtay ayuunbaa yeelanaysa taaniga saxiixa korjee wuxuu limay wilaayada suldaanka ayaa leh wuxuu ka dhigan yahay isagoo weligii maqnaaday ama cadilay oo kale siday suldaanka ugu guuraysay ayay tana suldaanka ugu tegaysay waxaanu leeyahay waxa aan soo sheegneen fasalka dhammaantii kaga soo hadlayn ilaa fasalka bilowgiisa haadaa kullu fii hayri mumayiz waxa weeye waa kii aan mumayizka ahayn aan waxba kala soocaynin een dee la keliyoobaynin arrimihiisa walmumayizu kii mumayizka ahaa in iftaraqa abawaaw hadday labadiisa aabba kala tagaan kaana waxa uu ahaanayaa ilmahaasi cinda man ikhtaarahu cinda man ikhtaara ka uu doortaagso minhumaa labadooda ka mid a fain kaana fii axadimaa junuunun hadduu ku sugan yahay ow kufrun ow riqun baa ku sugan ow fisqun ow nakaxat ama way guursatay falxaqu lilaakhari xaqa ka kale ayaa yeelanaya waxau sheekhu leeyahay ilmihii isagu mumayiska ahay wax kala soocayey mumayiska ahaa ee isagu wax kala soocayey haddii ay kala tagaan ama labahaad ama dhadigaada hadday labadiisii aabba kala tagaan labadoodiba ay u suubamaan xadaanadii oo shuruuddii xadaanada mid walba laga helo ilmihiina mumayis yahay dee waa la doorgelinayaa inta la dhex joojiyaa la odhan kaasi waa aabbaha kanna waa hooyada kaa doorto dooro kaana dabeedna waxaanaya cinda man ikhtaara minhumaa ka uu doorto ayuu la joogaya maxaa ila rasuulku sala allahu alay slam inan ayuu khiyaar geliy aabbihii hooyadii intuu soo joojiyey dee ujeeddada kafaaladan iyo xadaanadan looga jeeda ilmahan in la ilaaliyo dee kimumayskina isaga ayaa halku ku ilaashamayo markaa tamyiizduna inta badan toddoba sannadood iyo sideed iyo meelahaas ayay noqota inay ka hormartay inay kadib dhacdana waa la arkaa markaa midaarku waa tamyiizda iyo wax kala garashada une maaha xagga da-da daba wuxuu leeyahay sheekhu fain kaana fii axadihima midkood baa junuunun labadiisan waalid mid baa waalan labada aabbana dee hooyaa baa looga jawaab baabutaqliib midkood baa waalan ama midkood baa gaal ama midkood baa addoon ama midkood baa fisiq ku sugan yahi ow nakaxad ama dee waxay guursatay islaantii cid kale falxaqu lilaakhari xaqa ka kalun baa yeelanaya takhyiir ma jirayo maxaa yeelay dhinacii kale maanic ka jira shay is hortaaga kaa waxba la doorgelin maya hadduu dhinac mawaanicdaasi ku sugan tahaye kaa caadiga unbaa loo dhiibaya wayukhayaru waa la doorgelin bayna ummin iyo wajadin wakadaa akhin aw camin aw aabin na waa la mid maca uktin aw khaalatin fil asaxi haddaan qabanno fain ikhtaara axadahumaa hadduu midkood doorto uma alaakhara ka kale u doorto xugula ilayhi waa loo wareejin waxau sheekhu leeyahay waxaa kaloo la doorgelinayaa marka aabbihii meesha ka baxo hooyadii waa joogtay laakiin aabbihii baa meesha ka baxay oo dhintay ama ehel baan u ahayn waxaa la doorgelinayaa bayna ummin wajadin hooye iyo awo waa la waa layn la doorgelinayaa maxaa yeelay dee awowgu aabbaha aabbihii wuxuu joogaa mansiladii aabbaha marka hooyada la waayana ayaydii hooye ayaa meesha imanaysa wakadaa akhun aw cammin wakadaa akhin aw cammin adeerkii iyo walaalkiina waa la mid hooyada waa lala doorgelin markuu ilmuhu toddoba jir gaadho adeerkii iyo walaalkii iyo hooyadii waa la doorgelinayaa ow abin maca uktin ow khaalatin waxaa kaloo isna la doorgelinayaa haddii aabbo iyo walaal ama habaryar ay meeshii joogaan aabbiyo habaryar baa joog ama aabbiyo walaal baa joogtaa sida sax haddaan qabnaa iyagana waa la doorgelina waxa loodhan tanna waa walaasha kaasina waa baakaa doortooda raac maxaa yidhi mid waliba maqaamka hooyada habaryarta iyo walaashu mid waliba maqaamkii hooyada ayay taaganta haddaba wuxuu leeyahy fain ikhtaara axadahumaa hadduu midkood doorto hooyadii buu doortay ama aabbihii iyo kuwii la haleeshiiyey mid ka mid a uma ikhtaara alaakhara haddana kii kale u doortay intuu mid ku carar uu raacay buu haddana ka soo cararay xugula ilahi kaa kale uu doortay ayuunbaa loo soo wareejinayaa la odhan maayo kaa hore ku joog fain ikhtaara alaba hadduu aabbaha doorto haddaba dakarun mid labi lam yamnachu u diidi maayo ziyaarata ummihi hooyadii inuu booqdo wayamnachu unhaa wuu u diidi walaa yamnacuhaa islaantii u diidi maayo dukuulan calayhimaa inay usoo gasho zayratan xaalay tahay wa ziyaaratuna maratun weeye fii ayaamin ee fain maridaa hadday xanuunsadaan falummu hooyada ayaa awlaa mudan bitamriidihimaa dee rogrogidoodi iyo ka shaqayntooda ee fain radiya bihi fii beytihi dee fadaaka daahirun wailaa haddii kale fa fii beytiha gurigeeda ayay ku tamriidin waxa uu sheekhu leeyahay haddii uu aabbaha doorto ilmahan la doorgeliyey wuxuu ahaa inan fain ikhtaara alaba dakarun aabbihii waxa doortay inan lam yamnachu ziyaarata ummihi odaygaa uu doortay u diidi maayo inankaas inuu hooyadii soo booqdo ayadina ha kuu timaad odhan maayo hadduu yaaba hooyaday baan booqanayaan u tegay u diidi maayo maxaa yeelay dee inuu isagu riximkooda kala gooyo ilmahan caaq ka dhigo looma baahna idan waa tii dhashee ay isaga ayaana mudan inuu u baxo maxaa yeele isagu dee cawrama isagu ha u tago wa yamnacu unthaa haddii ay inani aabbaha doorato wuu u diidayaa hooyadeed inay booqato si ay dee dhowrsanida iyo bixid la-aanta inantu ugu barbaarto waa inay hooyadeed u timaadee iyadoo aanay bixin adigu ha bixin hooyadaha ku timaadee ba odhanaya walaa yamnacuhaa hooyadii u diidi maayo dukuulan calayhima labadaba u soo gelidooda hadday inankii tidhaa waan u imanaya waan u soo gelaya iyo hadday inantii tidhaa waan soo booqanaya waan u soo gelaya midna u diidi maayo zaylatan xaalay tahay midoo booqanaysa maxaa yeele hadduu diido dee qaraabagoyn ayaa meeshaa ku sugan wa ziyaaratu takuunu mara mara ayay ahaanaysaa fi ayaamin maalmihii dee labadii ceshiyo wixii kasii badan maalin kastaba dee la isku sii dhidiiqin maayo ilaa dadkan waa kala dhaqaaqeene oo meesha ajnabi bay kala noqdeen waa dhowrkii ceshaba marun fa in maridaa haddaba labadiiba waa xanuunsadeen carruurtii baa xanuunsanaysa falumma awlaa bitamriidihima hooyada ayaa ku awlaysan carruurtaa in la dee daweeyo inta ay xanuunsanayaan la hayo maxaa iyada ayaa aabbaha uga sabir badan fain radiya bihi fii beyti haddaba tamriidkii iyo kuhayntii buui gurigayga ha lagu hayo iyadii baa ku awlaysane hadduu ya gurigayga ku hayso fadaka daahiru wailaa fa fii beytiha haddii kale gurigeeda ay ukaxaysan ila tamriidka iyada ku awlaysan baynu le rogrogidii iyo dawayntoodii deetna hadhow marka tamriidkaasi dhammaaday ayay soo celinaysaa wain ikhtaarahaa hadduu doorto hooyadii dakarun mid labi fa cindahaa agteedu leylan ahaanaya wa cindal abina nahaaran buu ahaan wa yu-adibuhu aabbuhu u edbin wa yusallimu wuxuu u dhiibi limaktabin meeluu wax ka barto aw xirfatin ama xirfo aw unhaa baa dooratay fa cindahaa bay leylan iyo wa nahaaran ba ahaan wa yazuuru hal abuna wuu soo booqan cala alcaadati sida caadada wain ikhtaarahumaa hadduu labadoodaba doorto uqrica waa loo qori ridi fain lam yakhtar haddaanu dooran falummu hooyadaa awlaa mudan waqiila waxaa la yidhi uqracu waa loo qori ridi waxa uu sheekhu leeyahay haddii uu doorto islaantii dakaru mid labbaa doortay ilmihii la doorgeliyey inan buu hayo hooyadii buu raacay fa cindahaa leylan horta hooyada habeenkii iyada ayuu la joogayuu hoynaya wa cindal abi nahaaran maalintiina aabbihii buu la joogayaa si uu dee aabbuhu arrimaha adduunyada iyo kuwa diintaba wuxuga baro wa yu-adibuhu waanu edbinayaa aabbuhu aabbuhu wuu edbinaya ilmihiisa adabta ayuu baraya iyo wanaagga ilayn hooyadu waxba ma edbin kartee wa yusallimuhu waxaan u dhiibayaa limaktibin ama limaktabin wali waa meesha wax ka baranaya weliba siiba kitaabada iyo qoraalka meesha wax ka baranayo weeye ismun lilmawdic aladi yatacallamu fiih wax ka baranayo yacni wuxuu dhiibayaa markaa mid dee baridaa u saaxiiba mid waxbara ayuu dhiibi waxirfatin wadii xirfatin kaa isagana u saaxiibkaa xirfada iyo shaqada ayuu dhiibi oo dhan waxbar dee xirfo u cunanto oo tiiisoo kale ayuu baraya ama kan doortay waa untaa mid dhedi kan hooyada doortay waa mid dhedi waa inan fa cindahaa leylan wa nahaaran habeen iyo maalinba hooyadeed bay la joogi si ay markaa u asturnaato wayazuuru alaba aabbuhuna wuu soo ziyaarinaya isagaa soo booqanaya calalcad sida caadada aabbaha ayaa soo booqanaya da wuxuu sheekhi le wain ikhtaarahumaa ilmihii mumayiska aha wuxuu uhi labadaba waan doortay keebaa la cadaabaadi weeyaano labadaba waan doortay buu uqrica waa loo qori ridi cidday qorituulku usoo baxaa buu raaci fain lam yakhtar haddaanu midnaba dooran inuu iska aamuso halkaasu iska taagnaadana falummu awlaa hooyada ayaa mudan xadaanada ayaa le cid kalena muu dooray qiil ba wuxuu leeya yuqracu baynahumaa me waa siman yihiine waa loo qori ridaya walow araada axadumaa midkood hadduu doono safara xaajatin buu doonay safar xaajo kaana alwaladu lmumayizu iyo wakayruhum maca almuqiimi buu ahaan xataa yacuuda ow safara nuqlatin ama safar wareeg buu doonay falabu ayaa awlaa mudan bishardi amni ariiqihi ariiqiisu inuu amniya baa lasay almaqsuudi ee loo qasdinaya ila waxaa la wamasaafa waxa uu sheekhu leeyahay haddii uu masalan midkood doorto waxaa shardiya labada ababa inay naga yihiin haddaba mid ahaantood baa doonay safar xaajadin safar daneed masalan tijaare iyo xaj iyo wax yaroo caynkaas ayuu midkood u baxayaa kaana alwaladu lmumayiz wakayruhu ilmihii mumayiska ahaa iyo kii hayruumumayiska ahaaba maca almuqiimi ka negi ayuunbuu la sii joogaya xataa yacuuda intuu ka safray soo noqonayo kaasu baas yahayn maxaa ile safarka dee khatar badan iyo dhibaata ku sugan aw axadumaa safara nuqlatin ama midkood baanu safar guurid iyo wareegin meeshiiba inuu ka guuro ama ka wareegu doonayaan falabu awlaa aabbaha ayaa mudan hooyada aabbaha ka mudan maxaa ile aabbuhu dee nasabkiisi buu ilaalinayaa waa edbinaya waxbuu barayaa waa nafaqaynayaa laakiin islaanti de waxaa laga yaaba inuu ilmi iska baabo bishardi amni ariiqihi waxaa se la shardiyaa meeshaa u safraya dee ariiqa loo sii marayay inuu aamin yahay wlbeled lmaqsuud wa amni lbeled lmaqsuud dee beledka loo qastinayaana waa inuu aamin yahay meesha haddaan nabadiiyo oo aanay nabadgeliya jirin waxba ma jirayaan markaa wadadan lasii marayaana waa inay aamin tahay beledkaasina waa inuu beled aaminaya haddii meeshu meel dee wadadayda iyo imtixaaman ay tahay halkaa kaa hadhaya ee hooyada ayuunbu lasii joogaya qiil baa wuxuu leeyahay ma waxaa kaloo la shardiyaa masaafata alqasri laba maalin socod baa la shardiyaa in beledkaa uu guuraya kuu ka guuraya ay isu jiraan maxaa yeele wuxuu leeyahay laba maalin socod wax ka yari dee isku beled unbay xisaabsan yihiin wa maxaarimu lcasabati casabada haddaba kuweedii maxaarimta ahaa fii haadaa safarkan iyo kanaan sheegnay kala abi unbuu la mid yahay wakadabna caminna waa la mid lidakarin walaa yucdaa unhaa loo dhiibi maayo inan ee fain raafaqatu bintu hadday raacdo sullima ilayhaa waa loo dhiibaya waxau sheekhu leeyahay maxaarimtii casabada casabada kuwoodii maxaarimta ahaa dee waa awowgii iyo walaalkii iyo adeerkii iyo kuwa casabada maxaarimtoodu fii haadaa kanaan soo sheegnay safarka ah kalabi aabbaha ayuunbay la mid yihiin oo kaasaa ka mudan hooyadii markaa oo je awowgii iyo walaalkii iyo adeerkii iyo iyagaa hadday safrayaanoo meeshii ka wareegeen ayagaa hooyadii ka mudan sidee ilmaha nasabkiisii uu ilaashamo wakadabna camin in adeerkina waa la mid lidakarin markuu ka laxadaanaynayaa lab yahay in adeerkina waa la mid oo isna uu kaxaynayaa oo isagaa la wareegayaa haddayse inantay walaa cuda unhaa laakiin inan loo dhiibi maayo in adeer inan markaa xadulishiha gaadhay maxaa yeelay dee waa dad isgeeya fain raafaqatu bintu hadday inantiisi laakiin kan adeerka hadday inantiisi la socoto oy labada hablood isweysinayaan sullima ilayha dee waa loo dhiibayaa faslun fii mu'anati lmamluuki wamaa macahaa waxau halkan sheekhu inooga hadlayaa wixii qofku u milkisanaa bal qarashkiisii iyo wixii la jiray waxaynu nafaqada saddex baynu u kala qaadno mid ku waajibtay zawjiyada iyo nikaax iyo xaasnimada iyo mid ku waajibtay qaraabanimo iyo mid ku waajibtay milki iyo lahaansho calayhi waxa guudkiisa ahaaday kafaalatu raqiiq kifaayatu raqiiqihi faslu fi maanati lmamluuki wamaa macaha waxau halkan sheekhu kaga hadlayaa wixii qofku u milkisanaa bal qarashkeedii sida uu noqonayo yejibu calayhi waxaa guudkiisa aday qofka kifaayatu raqiiqihi addoonkiisa waxa ku filan ayaa guudkiisa nafaqatan xagga nafaq ahaan wa kiswatan xagga arad beel ahaan wa in kaana acmaaha haba ahaada mid indhalo oo zamiinan lixaadle wa mudabbaran haada mid la dibdhigay wa mustawladatan ha ahaado miduu ka ilmo dhashaday min haalibi quuti raqiiqilbeledi beledka addoommadiisa addoommada quudkooda ka ugu qaalibsan ayaanu ka siinayay wa udmihim iidaankooda iyo kiswatihim redbeelkooda wala yakfii kumana filla satrulcawrati cawrada asturkeeduna kuma filla waxau sheekhu leeyahay waxaa waajibku ah qofkii maaligga ahaa ee lahaa addoommada waxaa waajib ku ah kifaayatu raqiiqihi addoonkiisa waxaa ku filan nafaqatan xagga nafaqa ahaan raashin iyo iidaankii markaa waxa ku filan ayaa laga doonayaa dhafahaantiisa ugu filan waxaa kaloo lagu leeyahay kifaayata raqiiqihi kiswa xagga radbeelkana wax ku filan ayaa laga doonayaa ala rasuulku sala allahu alay slam wuxuu yidhi lilmamluuki طacaamuhu wa kiswatuhu kaa la milkisan yahay waxaa u sugnaaday raashinkiisa iyo radbeelkiisa walaa yukallafu min alcamali maa laa yutiiq xagga camalka iyo shaqadana lagu kalifi maayo waxaanu karaynin waxaa kaloo rasuulku sala allahu alay slam xadiidku yidhi kafaa bilmari isman waxaa qofka dembi ugu filan an yaxbisa can mamluukihi quutahu waxaa qofka dembi ugu filan inuu qofku mulkisanaa ee mamluugiisa ah inuu cuntadiisa iyo quudkiisa ka xabiso waxa kale la midka ah aynu soo sheegnay u baahan yahayna waa looga qiyaastay waxa uu sheeku leeyahy walow haba ahaado addoonkaasi mid indhala oo zaninahoo laxaadlaba ha ahaado mudabar mid la dibdhigu yihi haddaad intaa keen haddaan dhinto xor baa tahay mustawlado midu ka ilmo dhashaday ha ahaado milkigiisii ayaa dhammaantood ku baaqi ahoo waa laga doonayaa kifaayadoodii haddaba kifaayadaasi waxay noqonaysaa xagga quudka marka laga eego min haalibi quuti raqiiqil beledi beledkaa uu joogo addoommadu waxa ay quutaanka ugu qaalibsan maaha isaga iyo dadka la midka waxay quutaane addoommada beledku waxay quutaan ka ugu qaalibsan ayuu siin waxay wax ku iidaantaan waxaa radbeelkoodu yahay ayuu siinayaa lilmamluuki nafaqatu wa kiswatu bilmacruuf rasuulku wuxuu yidhi ka mamluuga ee la milkisan yahay wuxuu leeyahay nafaqadiisa iyo radbeelkiisa si macruufa ayaan u leeyo wanaagsan walaa yakfi satru lcawra laakiin wax cawrada un astura in la siiyaa ayada taasi kuma filla maxaa yeele xaqiraad iyo dee dulaysa ayaa ku sugan waa in maryaha eegsan la siiya wa sunna waxaa la sunneeya an yunaawilahu inuu uga dhiibo mimaa yatanacamu waxau ku nimcaysanayo bihi isaga oo min طacaamin iyo wa udmin iyo wa kiswatina wa tasqudu waxaanay ku dhacaysaa bimudiyi zamaani waktiga tegiddiisa ayay ku dhacaysaa waxau sheekhu leeyahay waxaa loo suneeyey haddii sayidkii masalan uu yahay nin iska nimcaysan oo dee wax sare iska wada quudanaya addoonkiina wax yaroo hoose dee u siiyo waxaa loo suneeyaa buu leeyahay an yunaawilahu inuu u dhiibo bima yatanacamu bihi waxa uu ku nimcaysanayo ee min tacaami waudmi wa kiswa waxaa ilaahay ugu nimceeyey in wax ka siiyo uu uga dhiibo ayaa guudkiisa adoo loo suneeya maxaa yeelay akhlaaqda wanaagsan ayay ka mid tahay ala rasuulku sala allahu alay slam wuxuu yidhi isagoo addoommada ka hadlaya innamaa hum ikhwaanukum waa walaaladiin baa yidhi oo ilaahay gacmihiina hoostooda u yeelay haddaba faman kaana akhuuhu taxta yadihi qofkii walaalkii gacantiisa hoosteedaya falyucimhu min tacaamihi wuxuu quudanaya ha ka quudiyo walyulbisu min libaasi wuxuu xidhanayana ha ka huwiyo waxaa kaloo rasuulku sala la alay sl xadiis saxiixayn uu ku yidhi idaa ataa axadukum khaadimuhu markuu mid idin ka mida ula yimaado shaqaalihiisu biطacaamihi fain lam yujlisu waxa wanaagsan inuu fadhiisiiyo hadduu fadhiisin waayo falyunaawilhu luqmatan o luqmatayn hal afgelis iyo laba afgelis ha u dhiibo faina waliya xarahu wa cilaajahu maxayla isagaa qofkani dee kulaylkiisii iyo samayntiisiiba isagaa qofkani la yimi waxa uga dhiibo wa tasqudu waxa u leeyahy sheekhu mu'aanada raqiiqa waxay ku dhacdaa kifaayatu raqiiq bimudiyi zamaani zamanku hadduu tago oo waktigeedii uu tago dayn ku noqon mayso dee qaadigoo u amahada ama ogolaado mooyaane wa yabiicu waa ibinaya alqaadi qaadigu fiihaa kifaayada raqiiqa maalahu maalkiisa u iibin ee fain fuqida almaalu maalkii haddii la waayo amarahu bibeyci iibintiisa ayuu faraya wictaaqihi ama xorayntiisa waxau sheekhu leeyahay qaadigu wuu iibin fiihaa macnaha mu-aanada iyo qarashkaa raqiiqa maalahu maalkii sayidka ayuu iibin hadduu iska diido ama uu ka maqnaado maxaa yeele xaq ku waajibay weeye fain fuqida almaalu maal haddaba addoonka lagaga nafaqeeyaba lama hayo amarahu qaadigu wuxuu amri bibeyci inuu addoonkan iibiyo aw ictaaqi ama inuu xoreeyo si aanu dee u dhibtoonin labadaa kala dooro unbu odhan midun wayajburu amatahu addoontiisa wuxuu ku dirqin calaa irdaaci waladihaa ilmaheeda inay nuujiso wakadaa kayruhuna waa lamid in fadala canhu hadday wax ka soo dha- dheeraadaan wa fatmihi inuu ku dirqiya buu leeyahy qabla xawleyn laba sano kahor in lam yadurahu haddaan u dhibaynin wa irdaacihi nuujintiisa inuu ku dirqiyaa buu leeyahy bacdahumaa labadaa sano dabadood in lam yaduraha haddaanu dhibin walilxorati gabadha hortii xaqun bay fi tarbiyati ku leeday falaysa liaxadima midkood ma sugnay fatmu inuu ka guriyo qabla xawleyn laba sano ka hor walahumaa inay ka guriyaan ba usugnaaday in lam yadurahu haddaanu dhibaynin waliaxadihimaana wuu usugnaaday inuu ka guriyo bacda xawleyn walahuma ziyaadatu kordhinna way leeyihiin waxau sheekhu leeyahay sayidkii waxaa u bannaan inuu addoontiisii ku ijbaaru ku darqiyo ijbaaru amatihi wayujbiru ay yajburu amatahu calaa irdaaci waladiha ilmihii ay dhashay nuujinteeda inuu ku dirqiyaa buu leeyahay maxaa yeelay dee caanaheeda iyo manaaficdeedaba isaga ayaa leh zawjaduna sidaa way khilaafseen zawjku dee caanaheed iyo waxaa ma lahayn istimtaaceedunbuu lahaa wakadaa kayruhuna waa la mid hayru waladiha macnaa ilmaheeda ilmo aan ahayna wuu ku dirqin karaa inay nuujiso in fadala canhu weladkeeda hadday wax ka soo dheeraadaan weladkeedii markay jaqsi hadday wax ka soo dheeraadaan mid kale jaqsiintiisana wuu ku dirqii karaa waxaa kaloo ku dirqiya wayajburu aydan calaa fatmihi qabla xawleyn laba sano ka hor in laga gudhiyana wuu ku dirqin karaa uu yidhahdo sanadkaa kaga gudhi ilmahanaas qabla xawleyn in lam yadurahu haddaanu ilmaha waxyeelaynin ee masalan caano kala u hel ayadana aanu dhibaato u geysanaynin wa irdaacihi wayajburuha waxaa kaluu ku dirqiyaya calaa irdaacihi inay nuujiso bacdahumaa labada sanadeed in lam yaduraha haddaanu ayada iyo isaga toona dhibaato u keenaynin in lam yadura haddaanu ayada dhibaynin isla markaa ilmahana aanay waxba yeelaynin laba sano kadib in la jaqsiyaana inuu ku dirqiya ayuu leeyahay taasi addoontii bay ahayd waxaa kaluu walilxorati gabadha xorta xaqun fi tarbiya xagga tarbiyada iyo kobcinta ilmaha waxbay ku leedahay falaysa liaxadimaa labadii aabbee xorta ahaa uma sugnaan fatmu in ilmihii laga guriya qabla xawleyn laba sano isagoon gaadhin hooyadiina gaar ugama gurin karto aabbuhuna gaar ugama gurin karto ilaa ka kaloo ka raalli noqda mooyaane maxaa yeele muddadii dee nugmadu may dhammaystirin walwaalidatu yurdicna awlaadahuna xawlayni kaamileyn baa ilaahayi liman araada an yutima aradaaca haddii ay doonaan intaa ka hor inay ka guriyaan iyagoo ka tashaday waxba dhibaata kuma jirta ba ilahay walahumaa waxaa usugnaaday inay ka guriyaan laba sano ka hor inay ka guriyaan bay leeyihiin in lam yaduruu haddaanu dhibaynin laba sano ka hor inay ka guriyaan bay leeyihiin oo ay iyagu isku waafaqaan waliaxadimaa midkoodna inuu ka guriyaa buu leeyahay bacda xawleyn laba sano mar haddii la gaadhay inuu midkood ka guriyana wuu leeyahay isagoo kii kale ka raali noqonin maxaa yeelay dee muddadii ridaaca ayaa dhammaystirantay walowma ziyaada labadoodii waxay leeyihin inay kordhiyaan oo labadii sana ay ka kordhiyaan hadday isku waafaqaan ziyaadadaasina aanay waxba yeelaynin walaa yukallifu raqiiqahu addoonkiisa ku kallifi maayo ilaa camala yutiiquhu camalu karaya mooyaane wayajuusu waxa bannaan mukhaarajatuhu addoonka inuu kharaajiyo waxoogay mushqaayada saaro bishardi ridaahuma raalliyashoodaa la shardiya wa hiya kharaaju weya yu-addihi uu gudanayo kulla yawman maalin la arko aw asbuucin ama wiigii kastaba uu gudanayo waxau sheekhu leeyahay addoonkiisi waa inaanu ku kalifin camal aanu karaynin shaqo aanu karaynin waa inaanu ku kalifin ama aanu mar karaynin ama daa'imideeda aanu karaynin waa inaanu ku daa'iminin maxaa yeelay dee xadiidkii waa kii ahaa walaa yukallafu min alcamali maa laa yutiq waxaanu karayninna lagu kalifi maayo haddii masalan wuxuu wax ka adag yahayna dee waa isagu la qaban karayana waa inuu la qabtaa waxaa kaluu sheekh uri wayajuusu mukharajatu waxaa bannaan inuu kharaaj guudkiisa saaro bishardi ridaahuma markay laakiin labadoodu iskala raalli noqdaan ayaa kharaajkaasi u bannaan yahay kharaajkaasina wahiya kharaajun waa waxoogay adduunye ah oo macluuma oo sayidku uu addoonkiisa saarayo oo yu-addiihi uu gudanayo kulla yawman asbuuc wuxuu odhanayaa maalin walba intaa ii keen ama usbuucii inta ama bishii ama sanadkii intaa ii keen bule hadda say isku waafaqaan wax soo qabo oo mukhaarajaa la yidhaahdaa markaa tani xaggii mukaatabadii way ka duwan tahay oo iyadu raalli ahaansho ayay u baahantah waa mucaawado icti taraadi baa la shardiyaa wa calayhi waxaa guudkiisa ahaaday qofka calfu dawaabihi daabooyinkiisa inuu calafkoodii siiyo wasaqyuha inuu waraabiyaano waa lagu leeyahy fain imtanaca hadduu iska diido ujbira fi lma'kuuli calaa baycin baa lagu kalifi aw calfin ama inuu wax siiyo aw dabxin ama inuu gowraco wa fii gayrihina calaa baycin aw calfin walaa yaxlubu lisi maayo maa dara waladaha waxa ilmaheeda dhibayana ka lisi maayo waxau sheekhu leeyahay halkaa addoonkiibuu inooga soo baxay halkana waxyaalihii kale ee noolaha ahaa ee qofku milkisanaa buu inooga gelaya waxau sheekhu yihi qofkii xoolaha laha waxaa lagu leeyahay calfu dawaabihi daabooyinkiisa calafkoodiiyo waxay cunayeen baa lagu leeyahay wasaqyoha inuu waraabiyo ayuu leeyahay maxaa yeelay rasuulku sala allahu alay slam wuxuu yidhi dakhalat imra'atun annaara gabadh baa naarta ku gashay fii hiratin xabasatha bisaday xidhay lahiy accamadha waxna may siinin walahiy arsaladha taakul min khashaashi alard manay sii daynin dhulka xashiishkoodiiyo waxaaha iska soo cunteen ama hawaamka yacni waxaa bahalaha ay iska qabsanayso marka dee waa inuu ama daaq geeya daaqii kusii daaya ama waa inuu meeshuu ku xidhay uu usoo dhigaa waa inuu waraabiyaa mar kastoo ay u baahato weliba xayawaankana dee tiyo dawaabkana kuwii muxtaramiinta baa looga jeeday kuwii fawaasiqda ahaa iyaga waxba la siin maayo fa in imtanaca maaligii haddaba hadduu iska diido xoolin buu meel ku xareeyey wuxu uhi waraabinna maayo raashinna siin maayo ujbira waxaa lagu dirqin fi lmaakuuli shayga la cuno xayawaanka la cuno calaa baycin inuu iibi baa la odhan aw calfin ama calaf iyo raashin u keeno waxsii aw dabxin ama gowraco qalaa la odhan saddexdaa iyaga ka dhaxayn wa fii kayrihi kayrkiina waxaa lagu kalifayaa markaanu maakuul xayawaanku hayn mid la cuno aanu ahayn waxaa lagu kalifi calaa baycin inuu iibiyo aw calfin ama inuu wax siiyo laakiin inuu gowraca ka xaaraan bay noqonaysaa xayawaanka in la gowraca cunid mooye wax kaloo loo gowraco waa la nahiyey markaasi aan u halaagsamin dee waa in sidaas qofku uu sameeyo walaa yaxrumu maa dara waladaha waxau leeyahy sheekhu waa inaanu maaligu ka lisin daabadiisa caanaheedii maa dara waladaha wax ilmaheeda dhibaya waa inaanu ka lisin oo masalan hadduu caanay o dhan neefkii yaraa ka wada dhammeeyo dee ilmihii waa ku dhibaatoonaya hada ayaanay ahayd iyo cuntadiisiina caanahaasay ahayn marka waa inuu waxugu reebaa ee inuu wada liso lama doonayo wamaa shay ilaa ruuxa lahu aan isagu wax nafar ahayn ka qanaatin waa meelaha markaa biyaha ay dee beeraha iyo usoo marayeen iyo wadaarin laa tajibu cimaaratuhaa cimaaradeedii waajibi mayso waxau sheekhu leeyahay wixii isagu aan naf lahayn sida qanaadka ah meelaha ay biyaha dee tooga looga soo jeexdo ee ay biyuhu soo maraan iyo daartii iyo maaligeedii kuma waajibin cimaaratu inuu camiraa waxba waa waajib kuma aha maxaa yeele waa tanmiya lilmaalmaalkii oo dee la yar ziyaadinayon insaankana taasi waajib kuma aha dee haddii markaa wixii kharaab keenayo waxaa la waa karaahiya iyada inuu ka tagaayo dee haddii wixii kharaabo ka imanayo waxaa imanaysa inuu idaacatulmaal qofkii uu sameeyo ayaa imanaysa marka inaanu maalkiisa aawan u halaynin ee u camila way iska wanaagsantahi lakin wax waajib ku amaha hadduu iskaga dhaqaaqo dee laodhan maayo ciqaabba aakhira kaa haysata maalaa ruuxa fiihi wixii isagu ruuxda lahaa isaga dee in la ilaaliyo ayaa la doonayaa ee aan dee daabooyinka ay waxayn hadday shinni qofku haysto hadduu dirxigan markaa xariirta dhala u haysto waxa la ilaaliyo waxa uu haysto oo dhan dee waxaa la doonayaa inuu ilaaliyo oo iyadu sidaa qanaadka iyo daarta iyo oo kala noqon mayso wallah